bsm اllah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah nabiyina maxamedi wacalaa alih wasaxbihi wasalim amaa bacdu marka hore allah subxaanahu wa tacaala ayaan mahad ballaaran u jeedinaynaa mahaddaas oo meel ay ka bilaabataa meel ay ku dhammaato lahayn uma waxaan u mahad celihaynaa deegaankan reer cali guduud dadka deggan oy noqobada naqiibka ugu horreeyo dhammaantood haddaannu soo noqdo isu imaatanka iyo ujeeddadii iyo adhaaftii leesugu yimiday waxay isugu yimideen beesha mudullood dhammaan qaybaha kala duwane bulshadu ay ka kooban tahay sida nabadoonnada culummo udiinka ganacsatada dhallinyarada waxgaradka haweenka dhammaan aydoon la kala maqnayn sidii diinkooda ay nimanka dawaaqiidda ah oo magaca la sheeganaya nasabkoo mudullood oo xamarka hadlayo wax kuma-aalka ah in warkooda ay beeniyaan unay diyaargaroobaan siay diinta islaamka sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam say uga difaaci lahaayeen shirkaas dood dheeri leesugu yimiday waxaa loo tashanayey sidii loo kala qaada lahay awaamiirtii aagaggii cid walba ma ay ka geli laheeday sidii nimankaas looga hortegi lahay waana lagu ijaaboobay waxaad leedihiin waxaan aadaynaa dhulka mudulood ou degan yaha xaad ka soo jarayseen xamaray ba idinkaga caddahaye meel amnigood maanta joogi karta aysan jirin dalka aad ka joogtiin xalana iyo afasyooni iyo eraboorka meelo la mid ah ayadana insha allahu tacaala maalmaha soo socda aad badda ku daada doontiin haddii alla idmo sida aad ku socotiin walaalayaal intaas kabacdi waxaan rabnaa inaan baaq u dirno beelweynta mudulood nimanka ku hadlaaya magaca dhahaya waxbaan duulaynaa been waaye waa niman saliiq iyo wasaq u yeelaya magaca mudulood ma aha mudulood mudulood waa nimankii boortaqiiskii ku soo duula koonfurta soomaaliya iyo mid magaalada muqdisho ka hortegey jeeshashkii oo hogaaminayay ajri xasane allah ka siiyo wadaadka caamka ah ee loo yaqaano sheekh cumar gololey ku abtirsada beesha mudulood saacaddanba leeslama soo gaareen dalku mar hore u gumaysi geli lahay jeeshashkii uu hogaaminaya sheekh cumar gololey oo beesha mudulooda ayaa boortaqiis iyo wixii oo wata ka hortega kana sifeeya dalka mudulood waxaa lagu yaqaan dad diimeed inay yihiin ay soomaaliya ku taqaan halkiibay taagan yihiin annaga ayaa ka mas-uula cidaan annaga ahayn oo codkoora ku hadli karta ma jirto annaga ayay hoggaanka dhaqanka noo doorteen annagaa codkoora ku hadlayna dhegaysta marka waxaan leehaa dadka muslimiinta ah godka laba jeer dadka lagama qaniino ruunurgoodaa timideen hase gurguurtaa idinsoo diray bakhtigiinnaa la dhoobay degmada galcadaa timideen waa laydinku baabi'iyey haddana ma mar saddexaadaad soo doonaysiin wax miirla maydinku jiraan miya dadka mudulooda ee muqdisho jooga qabiilaadka aan ka war qabno oo muduloodo shirarkaas looga yeedhay ee ku gacan sayray ee beriyaan kana ha yidhi kuma jirna yidhina waa u mahadnaqayna halkiinna kawadana waa leennahay deegaanka mudulood cid kula dagaali karta shabaab ma jirto yaan lagu soo ajarmin ha laga waantoobo shirkaas ay beeshu isugu timiday waxaa lagu kala qaata waajibkii ugu dambeeyey diyaaraan idiin nahay kuwa soo duulayaasha ah shayddaanku hoggaamihaayo haddou goobta idin keeno inii beri ilo idindhihi doonaa waa idinka laaba dooyaa waxaa idinku soo heri doonaa adinkee mujaahidiinta gacmahora alla idinku cadaabi doonaa waxaan leenaha marka nimanka dulmalooshinka oo gaaladaa iyo kuwa daba socda halaag iyo baaba allah ku rido ilaahay jahannamaha ku fogeeyo adduunya aakhira allah ku cadaabo taladoona tawfiiq darre allah ku rido mahay maraanba dhulka allaha la gooyo sidoo kale kulankaasi waxaa kelimaad dhowra ka jeediyey odayaasha iyo waxgaradka beesha mudulood qoladan noogu yeeraysaa baadida aan ka digtoonaano waxay noogu yeerayaan la isweydiiyo ma baybal kitaabka alleh yay waxay rabaan inay naga weeciyaan ay baybal inaan ku xuguntanayn loo rabaan in alxukmu ilaa lilah ma ogolin waxaa kale ay rabaan ay noogu yeerayaan waa waxaanu kaan aqbalayn waxay rabaan muslimiintan muuminiinta ahoo taxta xukuuma ku nool inay gaal hoostiisay ku noolaadaanna waa rabaan arrintaas ayadaana ka ogolaamayno marka nimanka noogu yeeraha inaan hadda baadiyowno anankoo kitaabkii alla haysanoo kitaabkii alla inaga fara duraan rabaa ninkii alla la atootama afka u jebiyaahe sida ilaahay afka u jebaana waa arkeen nin ilaahay la collaytamana col uma waayaa layidhi colka ku dhaca waa arkeen waxa holaca ay ku jiraan bay noo wadaan inaan galno annaguna ma ogolin taasna inaan muslimiinta uga digna waa rabnaa waxaan marka leeyahay tufiidu alacmaal wa tadbiiqu lkitaab camalka maanta jiro jihaadku horeya laga faa'iido kitaabka ilaahayna hala dabaqo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ilaahay baa mahadsan isuka ina keenay annagoo maantay kitaabka ilaahay inaan difaacanno
u diyaargaroobayna maanta haddaan nahay odayaasha mudullood abaabulkaynna odayaasha mudullood ayaa soo abaabulay waxay garteen inay dadkaasu fasaad iyo fusaqnimo u wadaan dagaalka ay nagula jiraan ee uu soo socdaana shacabka mudullood ayay fasaadi rabaan muraad kale uma imaan inay gebdhaha xijaabka ka dhigaan inay ilmaha xashiishka baraan dagaalkaas mataqaanay soo wadaan annaguna haddaan mudullood nahay waxaan dantayna u aragnay oo diinkayna u aragnay oo dadnimadayna u aragnay inaan iska dhicinno maanta waxaa waay meel heblo waxaa ku dagaalay shabaab iyo nimankaas gaala la dhihi jiray maanta shacabka mudullood iyo dowladda mataqaanaa kaafiradda ee maanta mataqaanaa nimanka hor jooga caloosha u shaqaysayaalka ee maanta diinkoori taban ku gatay ee maanta soo ribayhaya insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa oo maanta mataqaanaa maan baaq uga diraynaa inaysan soo ajarmin shacabka mudullood oo hurdada ka kacay hadda ka hor maray soo duuleen ilaahay ayaa mujaahidiinta gacantoora ku dhammeeyey tooggan waxaa iskale mudullood shacabka mudullooda iskale hawsha inay qabsadaan la sugi ma rabna shabaabaa maqan iyo shabaab meel meel ka dagaan la sugi ma rabno haddaan nahay shacabka mudullood oo muslimiina ee mujaahidiinta garabkooda ka dagaalamaya oo diinkooda ee dadnimadooda dhowrahaya diyaaran u nahay in gaalada aan la dagaalno yaynugu soo ajarmin waxaan u sheegaynaa kuwa mataqaanaa gadaal ka rogo waxaad maanta taaganood u jeediin ee halkan qoraga la fadha ee r b g-ga iyo kaamiyaalka la fadha waa shacab mudullooda wallaahi waa la yidhi iyo annagu mataqaanaa baraha bulshada kama faano waa maantaan soo fadhiisannay waana ka rumay doonnaa waana ka rumay doonnaa ilaahay ballankii waay waa ka rumaynaa inaan inaan la dagaalami doono insha allahu tacaala annaga allahu akbar waxaa goodkooru ka qodayn degmo walba iyo gobol walba bakhtigoora mataqaanaa in lagu aasi doono hubkoorana aan ku fura doonno aabballan ilaaheeya oon mataqaanaa aanan aanan ka waabahayn waxaan leenaha markaa waa idinka dhahaaya iyo miidiyaha taga saan waaye saan waaye bakhtigaad deldelaysaan wax la dhegaysan kara ma ah war ilaahay ka baqa waddankan qof cid haysata bale ilaahay kitaabkiisaa lagu dabaqay kitaabka iyo sunnadaa lagu dabaqay waxaa lala oofiyey maqaasidu shareeca shareecada islaamku qasadkii laga lahaayoo dhammaa la dhammaystiray xifdudiinaha ka dhaqan galoo diinta ilaahay baa la ilaaliyo waa la difaacay waxaa la difaaca nafta oo daroogaya bakhtigaa laga difaacay waxaa laga difaaca nasabka zinadii iyo macsida iyo baktigii iyo wixaad ku hayseen liido ayaa lala dagaalamay waxaa la difaacay caqligii wax kastaba kitaabka waxaa la difaaca nasabkii waxaad duulaan ku tihiinna waa intaasoo dhan in meesha laga saaro sidaas darteed dhegaha aada u furaysta nimanka mudullood magac fiican oo qiimo badan ayuu yahay waad og tihiin qabiil kastoo diinka ilaahay la dagaalama ilaahay fa jacalnahaa nakaalan limaa beyna yadayha wamaa khalfaha ayaa ku filan magicii awowyaashiin meerada eeyaadood u wadiin ka joojiya ilaahayna ka baqa subxaana wa tacaala waxaad u shaqayhaysiin waa gaalo waxaad u shaqayhaysiin oo adeecdeen waa yuhuudya nasaaro yuhuudya nasaarana cidi adeecdaahu waa ku xugun rabbina wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu lyahuuda waannasaara owliyaaa bacduhum owliyaau bacdin ou rabbi idin leeyahay subxaana wa tacaala sidaas darteed ma shaki baa idinkaga jira in yuhuudya nasaaro aad tacabkoodii yihiin kuwa riddada oo xasan gurguurta xasan murtad ugu horeeyo maanta ma shaki baa idinkaga jira laa shaki kuma jiro bal waa xaqiiqa inay gaalo raacya yihiin anay gaaladaas la midoobeen kulana midoobeen in diinta la dumiyo oo dhegaysaaya wararkayna ha ku xisaabtamaana mudullood inuusan gaaloobin afar odayoo gaala ah oo kibirsan oon iska celi rabna haddii laga reebo dadkaanu waa dadkii waa dadkii garabkiinna de waa deegaanadiinna mujaahidiinta wau nusrayhayaan nafya maalay la garab taagan yihiin doqonnima ka filamaysaan hiiya hoolay la daba rogaan warkaas damaanadeeda anagaa bixinayna waxaa la difaacaana waa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi inaan kelimadaas difaacanno ma waysan naga mudnayn mar haddii yuhuud iyo gaalo isu timid xasan gurgurtoo madax ku dhowdhowlayxun iyo maraykanka ee yuhuudda u tago uu sujuudaayo war magaca hataa qabiilka xataa meelo uga dhacay war yuhuudow inuu tago u sujuudaa ilaahay abuurana adoogiina waa shiiqa baa la leeyahay nin adoogii shiiq yahay oo afkow ka soo jeedo dad muslimiina lagu yaqaano habar kawaaroo gaalaha inuu agta iyo u tago u sujuudo sow daciifnimada ka weynu maxay tahay ninkaasu magacayna dhulkou geliyey muduloodow waa inaan magaca ceshannaa waa inaan doqonta nuucaasa ka difaacannaa diinta dhulka laga sifaynaa oo meeshaas noola madax ku dhowdhowlay xun yahay ma waxaasaa wax la dhegaysan kara ah ma waxaasaan aqbalaynaa war ma waxaasaan aqbalaynaa allahu akbar allahu akbar
waxaa haddii alle kuu roon yahay aad iyo aad ii soo kacshay ninka la yidhaaho gar guurtay mudulloodu abbaabula mudullood haddaan nahay hal xabba kama jiro gaaladii gaaladii aheeday oo lagu dhambeeyey meesha la yidhaha ceel ceelcadde waa kan u sujuuday qoftii aragta aa arka- sawirkiisii ayaa yaalla qofti gaaladii ninka iyo baarka gacanta saartay u sujuuday ninkaasu mudullood maha kabacdi waxaa ka dambaysay habar habar ingiriis ahoo taa dhimatay hadda dhow sujuud maahane ooyin iyo dildilloonkiisi aydan lahaaya maqalkiisa iyo muuqaalkiisa waxa waaye ninkaas asaga ah amaa magaca muslin iyo mudullood iyo qabiil sheega kara ma sheega kariyo shaqana ku malay insha allah waxaa waayey ninkaas iyo wixii la halmaala dadka xumo baktiga aho odayaasha uu ka ag lafaysta oo agiisa naqnaqahaya iyo nuucaas waxa ah ayaan u diyaargalownay beeraha aan falahayna waa soo oodannay qoragaynaan soo haabannay ushaynaan soo haabannay insha allahu tacaala garguurte iyo wixii wata magacooran maanta u dambay doonto biidni illaahi alkariim garguurte dadkaan ma aha nuucaan ma aha ninkaasu waa kirishtaan horo oo qadiimoobay waxaad doonaysaan nuurka ilaahay inaad dumisiin ilaahayna waydinka diiday annaguna waydinka diidnay ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi وك- وإن جندنا لهم الغالبون إلى يجري إنا لا ننصر رسلنا والذين آمنوا إلهي سبحانه وتعالى يجري إلهي أهل إيمان لا أضي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلهي ما أنك لا يعايا ورمز ما إلهي أنا لا يعا ما إلهي قال نوقه لي ما قول يا دواقيد يا بختي أن قاضينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر waxaan rajaynaynaa intay naga nooshahay qof muslim ah kalimatu laa ilaha illa allah maxamed rasuullah inay kor ahaato wixii ka soo harana insha allah haddii ulaa yaraa in cagta lagu daro anaga waxaan qaadanay kitaabkii ilaahay waxaan diyaar unahay kitaabka allah inaan u nasrayno aan nafteena iyo maalkeena intaba aan u horno insha allah haddii ulaa yidhaaho qolow mar walibana waxaan rajaynaynaa qolada meeshaan fadhido aad rabto inay lacag beena ama brograam ummadda islaamka dhibaatada haysta abaarta jirta hadda inay u keenaan wax aana meesha oolin ay ku baabi'iyaan ay qoryo iyo dad qolo qabiil aan hadda isku hubayaan ay rabaan waxaan leenahay laga digtoonaado qof weliba muslima ha ogaado dhagarta ee gaalo wadaan waxayna rabaan meesha ee ee ayaka ay taaganyihin inaad taagnaan wax kale ay ku qancayaan lama arko marka waxaan leenahay ha laga digtoonaado qof weliba muslima ha ogaado wabilahi towfiq wasalaamu calaykum maanta in ay afraad afraad in ay maanta magaceena ku cayaaraan qaadan ma doono biidni illaahi tacaala sidaadana diinta islaamka haddii afraadu haddii afraadu la dagaasho iyo haddii si ijtimaaciya loola dagaalo intaba waxaa guulaysta waa oo soo hara waa diinta ilaahay ee diintaas ilaahay uuna siiyey ee maanta aan ku helnay amniga iyo istiqraarka cidda isku dayaysa maanta inay naga dumiso waa inaan dadkaas aan ka soo horjeysanno waa inaan qoryaheenna aan qaadanno waa inaan gabar iyo wiil aan loo kala harin waa in aan dadaal dheeraada aan muujinno waa inaan naf iyo maal aan u horno diintu waa qaali diintu waa qaali waxa ay ku baxdo oo ay ku korto waa dhiiggaya naftoo la huro nafta iyo dhiiggoo la huro ayaa lagu badbaadi karaa maanta xaad mala haysaan gabdhahan waxay ku leeyihiin jalbaabka ayay ku leeyihiin oo dharka oo dharkooda uu ku wanaagsan yahay waa kitaab ku dhaqanka kata- kitaabka ilaahay waaye maanta waad aragteen meelaha gaaladu ay ku soo duushay waxyaabay ugu horreeyey ee ay gaaladay murtadiintu ay la dagaalamaan waxaa ugu horreeyey xijaabkaasaa ugu horreeyey gabdhaha laga fi hadda waa- moqokori waa kanaa gabdhaha lagu dilay jalbaabkaasaa laga fiiqaayo maxaa idiin saarayaa laleeyahy annagana diinta islaamku maxayna fare inay is asturaan haweenku waa aayad waa diin ilaahay waa diin ilaahay maanta marka waxaa la diidan yahay oo gaala ay ka soo horjeedo oo ay la dagaalamayso waa tadbiiqu kit- shariicatillaah in shareecada ilaahay lagu dhaqmo taasay ka soo horjeedaa annaguna waxaan u sacyihayno oo aan gulufka ugu jirno oo aan guntiga dhiisha isaga dhignay waa ku dhaqanka shareecada islaamka taasaana tadbiiqinaynaa biidni illaahi tacaala ciddii taas ka soo horjeedana waxaa naga dhexeeya qoroga keliyaha naga dhexeeya allaahu akbar haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakatu raggaan is soo shirinaayo oo mudullood isku tilmaamaayo oo la tiknikaa lasoo aruurshay sida lacag qaarama masaakiin la siiyaayo ya bal fiir yaa may doqonnimo ka gaareen ya mahaasay joogtaa qabaa'ilka ha la kala saaro daciifnoo midda ugu dambaysay joogaan ikhwaanii filaahi ha hagyay ku ajarmi amba tignikaa soo aruurshaan amba lacaga soo aruurshaan annagu kuma sirin ayakuna mudulood ma metelaan mudulood waxaa metasha cidda ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku metelaysa hana ku soo ajarmina naftooda ee maalkooda miiska u saaran hal qof intay ka nooshahana qalabkan iska dhigi ma doono ismana dhiibi doonaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala
macallin xasan maxamuud hiraabe macallin ku soo dhowow waxaan ka socdaa anigana macallimiinta dugsiyada ee mudulloodan ka socdaa waxaan insha allahu tacaalaa u sheegaynaa gaalada in macallimiintii iyo intay qur-aan bareeyeen ay diyaar u yihiin inay gaalada la xarbiyaan macallimiinta qoryahoray qaateen ilaahayaana amre kitaabkay dhigaayeena ay ku taallaa hadday idinka idin amreen lacag dhillahoo gaalo laga keenay iyo baakad sigaara iyo marduuf dhilla ununka waxaana faray waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnan ku soconnaa infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu aan ku soconnaa hubkan sidanana dhigi mayno ilaa fidnadiina laga waayo haddii ay isleeyihiin muslimiintaad ku aadiin haddii lacagta dhina idinka le'ato waa ogaho waa hawajabaysiin annagana infiruu khifaafan intay shaqayhayso qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum khilda ay adduunka laga hadlaayo annagu qoraga ma dhigi doono insha allahu tacaala kii la genaba gaal allaha ku aadiyo tii la ridaba madax allahuga aadiyo waa idiin diyaarsannahay insha allahu tacaala waan idinka guul helaynaa kuwii hortiin soo duulay oo abuujahal u horreeyey mahow maradna mari doontiin biidni illahi alkariim allaahu akbar haddaan nahay ganacsatada mudulood ee mujaahidiintu maanta ay u qabteen fadhiga annagu markii hore waxaan maqli jirnay waxaa isdiilaya shabaab iyo wax la yidhaha dowlad annaguna waxaan go'aansannay mujaahidiinta nala joogta oona maamusho shareecada inaan taageerno annagana waxaan la hadlaa muduloodka aaggan joogo i maqlaaya inaana ceewoobin shabeellada dhexaan koonfur bari ka jirnaa dhinaca mujaahidiintu ay maamulaan siday isaga dhiciyeen qabiilka la yidhaahdo maxamuud hiraab inuu muduloodna dhinacan koonfur bari isaga dhiciyo annagu haddii aan nahay qabiilka magaalooyinka iyo qaryooyinkan joogeen mudulood hadday mudulood xaggooda jira soo wadaan annaguna mudulood inta joogaan nahay kitaabka ilaahi ha nalagu maamulaa dhib ma qabno muslimiintaas guudaan wada ilaashaynaa ninkii gaal la safta ilaahay garabkiisa ma ahan waxaa qur-aanka noola baray oo qur-aan xataa weliba makiya ku soo degay inay gaado jiwi doonaan iska dhex madaniye haddii mudulood soo hadlo anuguna mudulood kale u jawaabayaana ilaahay dirsan u jawaabayna insha allahu tacaala intaasaan ku soo gaabaa mudulood waa dad diin leh waa dad iimaan leh waa dad u muuqda waa dad loo yaqaano dadka gaalada la safan gaalada waad og tihiin kitaabka allay ku soo duushay joornaal ay mataqaanaahay u malaysaa waxba lama dhaanyo waxaa lagu mahmaahaa soomaalida ey waxaa la yidhi doofaar waxaa la yidhi beergale ey ceebtiistahaa la yidhi hadday saas u xumaatay inaad hadalkiina aad ku soo bixisiin muduloodaannaha muduloodaannaha idinkoo gaal maaragtay la safan oo ag taagan waxaan islahayn waa ka waantoobayan waa ka gambayan hadalkaas hadalkaas waa hadal loo dhimahaayo waa hadal loo hallaabaayo muslimiintuna been ma taqaano galabta hadalka meesha ka dhacay hadal saxa oo ruma waay dadkaas waxaan leeyahay aniga maanta yaan lagu soo ajarmin waxaas waa wax maaragtay aad ku fishalanteen annagu nagaaba soo soconnaba annagaaba u soo soconna mahaad joogtiin annagaaba soo soconna waxaan idin leeyahay horta jadiinka aad waxaa weye jadiinka aad u jalboon tihiin oo yidhi jadiinka aad u jalboon tihiin anakuna jinnaa rabna idinku hunguriha gaaladaas garabtiin walax kala raadimaysiin hadalka culumadaa ka hadashay akhyaartaa ka hadashay ugu dambayntii kulankaasi waxaa ka hadlay abwaantaaku macalin ciise alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayh wasalam amaa bacd wakti nooma harin laakiin walba ciil ma qabo oo madaaficda goobta waxay jam yeedahay waad maqlayseen aanu malayaha wallaahi suma wallaahi biriga qof iimaan leh oon farxaddan aan ku faraxsan inay jirto aniga maba aaminsan mana jirto gobolkaana kama jirto mudulood mudulood hiraab waa dad bilisa waa dad iimaan leh diinka la oo soo doono jiray kitaabada akhri jiray tafsiirka akhri jiray fiqiga akhri jiray haddii alla kuu roon yaha axaadiista nabiga akhri jiray ayagina waayay oon carya suusac lahayn laakiin koox fallaaga ah murtadiina xaaraamo ku dhacday ayaa gaala soo kiraysatay waxay isku dayeen saxarada ay ku dhex galgalahayaan inay muddood magaciisa ku rinjiyeeyaan wallaahi inayna u suuragelayn ilaa arracdu bari xataa uga dhacdo ina korka soo baxda inayna u suuragelayn xas allaahu akbar waxaan leeyahay xalxasan murtad waxaan leeyahay shareecadu inay shaac baxday oy sharaflahaan eeddo dayaxoo shan saac taagan oo sii sharriban waaye iyo shamsada oo fallaaraha shidoon shayna qarinaynin shanta qaaradood uma xirra iyo gaala shurufleeye shayddaanka adigoo kale oo shaaribada weyn leh waxaan ku leeyahay tawxiidka adigoon sharrixino sara u sheegaynin shuhubada waxyaabaha gelshana shala ka soo guurin shayddaan iyo ahalkiisanaan kaba shallaayaynin shaaribada inaad daysato ee nabad ku sheekayso ee shaangaanni iyo baarfiyaad shaah la kada loobto shamsadoo galbeed laga fisho oon shayna qarin waaye xasanoo waxaan ku leeyahay mudullood wees dhaarsaday hiraab meelaanow joogaba siyow xaniyada kaaga siibi lahayow ku dhaartay wallaahi bilaahi tallaahi meelo badanaan soo maray waadna arki doontaa ta kaa raacda ee islaamkan ahalkiisnehe islaamkan ahalkiisnehe igaar miinaatuhu imad islaamkan ahalkiisnehe igaar miinaatuhu imad islaamkan ahalkiisnehe igaar miinaatuhu imad xasanow amba imaad ambaha imaan imaha joogtana ku badbaadi maysid mahana shabeellaa kaaga soo horeeya curaha kaaga qadhoobsada murtad yahow assalaamu calaykum waraxmatullah